bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay koo iyo tobanka bisha setembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qabsaday magaalada beled xaawe ee gobolka gedo halkaasoo la tilmaamay in dagaal aada u xoogan uu ka dhacay aroornimadii hore ee saakay waxaana la sheegayaa in haatan gudaha ay u galeen magaalada beled xaawo rag ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa ku bilowday qaraxyo isxixigay iyo sidoo kale weerar toos ah oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland oo isku dhinacay sidoo kale ururka al-shabaab waxaana la tilmaamay in halkaasi uu ka dhacay dagaal aada u xoogan ugu dambeynna dhowr jiho ay ka weerareen magaaladaasi shabaab waxa uu suurta gashay inay gacanta ku dhigaan magaalada beled xaawo qaar ka mid a dadka deegaanka waxa ay warbaahinta u sheegeen in xaaladda ay aada u adag tahay sidoo kalena gudaha magaalada weli ay ka dhacayso rasaas xoogan iyadoo inta badanna magaalada ay gacanta ku dhigeen al-shabaab wararkaaynu helayna waxaa ka mid ah in maxaabiist ka mid a kuwii ku jiray xabsiyada magaaladaasi ay soo gaartay ay soo gaareen dhaawacyo culus iyadoo la sheegayo in goobihii xarumaha dowladda iyo sidoo kale maamulkaba ay gacanta ku dhigeen kooxdii weerar ka tirsaneed al-shabaab meelo badan oo ka mid a magaalada ayaa lasoo sheegayaa in fariisimo ciidan ay ka samaysteen al-shabaab sidoo kale waxaa baqdin aada u xoogan ay soo wajahday dadkii ku dhaqnaa gudaha magaalada ciidamadii ku sugnaa halkaasi ee ka tirsanaa dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland ayaa la sheegayaa inay u tilaabeen xadka madeera gaar ahaana dhinaca etoobiya waxaana lasoo sheegayaa sidoo kale inay jirto xaaladda haatan inay tahay mid aad u arkii ugu dambeeya halkaas aynu ka helayn ay sheegayaan in weli laga maqlay rasaas goosgoosa qaybo ka mid a magaalada beled xaawo mid ka mid a dadka deegaanka la hadlay kana gaabsaday magaciisa in la adeegsado ayaa sharaxaya sida ay wax ugu dhaceen magaalada beled xaawo aruurnimadii hore ee saakay
xilligii salaada laga soo baxay xabadu baa bilaabatay rijac kulley ilaa haddana waxbaa yeeryeerahay magaalada gudaheeda iyo meesha faraha ciidanka labadooda maun xabada waa ka dhacaysay walabku adkaatayna war kama hayno basaaro wax jirana war kama hayno weli xabadiina waa socotaa kor iyo talsi ciidanka baree dhinacaas ahaan waa aaga saldhiga iyo magaalada sentraalkeeda agteeda kulley waa isku aamusi waa tan aadan galeta waa nocodaanuma ay tahay anaga guryaha isaga jirna
weli ma jiro wax wara oo kasoo baxay dhinaca maamulka jubbaland oo ku aadan la wareegitaanka ururka al-shabaab ee degmada beled xaawe ee gobolka gado sidoo kalena weli kama hadlin xarakada al-shabaab la wareegitaankoodii halkaasi wixii warar ee kusoo kordho wararkeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan ama ku maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo maalmihii tagay waxa ay dowladda soomaaliya wajahaysay cadaadisyo kala duwan tan iyo markii ay dowladda etoobiya u gacan gelisay arrinta ku aadan hogaamiyihii kooxda o n l f ama sarkaalkii ka tirsanaa jabhadda o n l f ee cabdikariin qalbidhagax kaasi oo afarwaa saddex iyo labaatankii bishii hore laga soo qabtay magaalada gaalkacyo isla toddobiyo labaatankiina lagu wareejiyey dowladda etoobiya xukuumadda soomaaliya oo lixdii bisha ka hadashay arrintaasina waxa ay sheegtay in ay ururka o n l f u aqoonsan tahay urur argagixiso iyadoo taasi ay soo baxday ayaa haddana waxaa jiray cadaadis xoogan oo ay xukuumadda kala kulmaysay bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka kulan ay maanta isugu imaanayaan golaha shacabka waa golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa in looga dooda arrintan taasoo maalintii shalay loo ballamay kadib kulan ay yeesheen guddiyada joogtada ah ee aqalka sare waxaana maanta lagu wadaa in ay soo xaadiraan konton iyo afar xildhibaan oo matalaya maamul goboleedyada dalka ka jira kuwaasi oo ka hadli doona arrinta dhiibista qalbidhagax soona saari doona go-aan ku aadan hadalkii xukuumadda soomaaliya taasoo noqon karta inay raacaan golaha aqalka sare waddadii xukuumadda ama in ay ku khilaafaan waana midda laga warsugayo si aadana loo hadalhayo magaalada muqdisho ayaana si aadaha isula dhex maraysa arrimahani haddaba aqoon-yahan soomaaliyeed oo wax ka ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda bartayne culumta siyaasadda ayaa waxa uu ka hadlayaa taageerada dowladda ay ku weysay arrinta cabdikariin qalbidhagax iyo sidoo kale saameynta ay ku yeel walaade taageeradii iyo dabcan boqolkiiba boqol be taageerada ee muxuu ahaa dowladda loo hayay ahayd wax badan baa isbedelay waad maqlaysaa waxa dhacaya dawladdu marka ayada ayaa muxuu ahaa loo baahnaa waxa dhacay inay fasirto oo mudday aamusteed dabcan go-aankii soo saareenna wuxuu ahaa go-aan lamida diibistii qabidhagax go-aan lamid ahaa dowladda way ku adkaystay xukuumaddan ka hadlaya dabcan dadkiina weli waa sii fogaadeen qaarkood marka waxaa ficlaan lahayd marka in si kale ay u dhigaan maha wixii dhacay wuu dhacay ama xitaa oo baladiyaas ay sunayaan bay ahayd iyadoo iyadoo qofkiwaadina soomaaliya uu siiyey iyadoo qawaaniinteedii garab maray waxay ahayd haddii qalbidheex dembiile ahaa oo dembi ka galay soomaaliya iyo etoobiyana in lagu xukumo oo lagu ciqaabo waxa xeerka ciqaabteedna loo fiiriyo oo gaalkina muqdisho loo dhaadhiciyo ahayd waa sidaa sida dad dabcan dadka muwaadiniinta eeday muqdisho ama dadka muwaadiniinta jamhuuriyadda soomaaliya ku nool waa sidaa sida ay doonayeen marka wuxuu laba qodob horta shacbigu waxaa weye iraadadooda way caddeeyeen waa la ogyahay taasu waa caddahay oo dabcan shacbiga soomaaliyeed waxay doontay gobolnimo iyo dowladnimo iyo wadaniya dirsucuur bay muujiyeen shacabka soomaaliyeed way ku laafsan yihiin waxaana rabti ugu yeerayaa in qof walba sidaas loo taageero madaxyada dhacaya ee dadka dhimanaya iyo qabiiladaha dadka reeskarlaynaya wixii beriida ka dhaco kaleeto iyo qof kastoo muwaadin oo xagtin gaadho oo jamhuuriyadda ku nool ama soomaalida kaleeta ah in sidaa looga dhiidiyo horta waa qabaa shacabku aad loogu mahadcelinayaa arrinta dowladda waa laga yaabaa su-aasha mus xukuumaddii ayaa tala talawajh ku leedahay baarlamaanka iyo dabcan way ku leedahay xukuumaddii maadaama ay go-aan soo saartay ay leedahay waan ku saxnay miidista ninkaas maadaama ay leedahay waa laga yaabaa inay istargeliska baarlamaanka oo kala qayso oo baarlamaanku laba kala noqdaan ha ahaada qalka hoosana qalka sare waa laga yaabaa cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax ayaa haatan ku jiro gacanta dowladda etoobiya iyadoo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladdaasina shir jaraayid uu ku qabtay adis ababa ku sheegay in dowladda soomaaliya dhiibitaanka sarkaalkan oo dhibaatooyin badan ku hayay muwaadiniin etoobiyaana sida wasiirka hore uu sheegay waana midda kala qaybisay haatan qaar badan oo ka mid a shacabka muqdisho iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaana sabtigii lasoo dhaafay kulankii baarlamaanka u baaqday kooram la-aan dhalisay khilaafka arrintan ayadoo xildhibaano taageersan xukuumadda soomaaliya oo xaadiray fadhiga baarlamaanka ay ka baaqsadeen saxiixidda ajendahaas oo ku furmi lahaa ama ku furmi waayey kooram la-aan xildhibaanada dhinacooda halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ugu dambeynna xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle ah in shakhsiga ay ka dooran doonaan madaxda haatan isa sharaxday ee madaxweynaha maamulka hirshabeelle ay ku dooran doonaan hufnaan iyo daac iyo sidoo kale ka qaban doono deegaanada maamulka uu ka arrimiyo shakhsiga ayay sidoo kale waxay sheegeen doono mid aan balwad lahayn sida ay uu hadalka u dhigay mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ah oo la hadlay warbaahinta waxauna sheegay in lix iyo tobanka bisha uu ku asdaysan sabtiga soo aadan ay dhici doonto doorashada madaxtinimada maamulkaasi waqadan waxaan ku xulanayaa waxay tahay waxqabadkiisa waxqabadkiisa kartidiisa aqoontiisa balwad la-aantiisa intaanku doornan waa intaas waa dawda lahaan waa inuu karti leeyahay waa in hore loo soo tijaamiyo waxyaaba qabsi oo qabsi oo farta lagu fiiqan kara ay jiraan waa inuu hurdaayo aheyn waxyaabahaan ku doornan waxyaabaha saa kamid ahay warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa intaynu dib u kulmayno mar kale sida iyo nabadgelyo